habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawaan idiin hayna waxaa ugu waaweyn guud ahaan doorashooyinkii kuraasta gobollada waqooyi ee somalilan oo maanta lasoo gabagabeeyey guddiga doorashooyinka oo sheegay in dib loo dhigayo guddiga doorashooyinka soomaaliya oo sheegay in dib looga fiirsanayo kuraasta la joojiyey oo uu ka mid yahay kursiga hoob siddeetan iyo lix ee uu ku guulaystay fahad yaasiin madaxweynaha qaran ee gurmadka abaaraha soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wafdi uu hogaaminayo oo si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada jabuuti kulan isbarasho iyo soo dhoweyn ah oo muqdisho loogu sameeyey xildhibaanada gobollada waqooyi ee lagu doortay muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna fiidnimo haatanna warkii oo dhan guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in dib looga fiirsanayo kuraasta la joojiyey oo uu ka mid yahay kursiga hoob siddeetan iyo lix ee uu ku guulaystay fahad yaasiin gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo warbaahinta kula hadlay galankii dambe ee maanta magaalada muqdisho ayaa sheegay in muhiim ay tahay in markaasi laga fiirsado kuraasta la joojiyey oo uu ka mid yahay kursiga fahad yaasiin ee shalay lagu doortay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu horreyn waxa uu ka hadlay doorashooyinka iyo sida habsamida leh ee ay ugu socdaan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan kuwaas oo u jeeday ama indhaha ku haya doorashadii soomaaliya oo socotay inay dhammaatay iyo meeshay marayso rajaynayana inay dowlad iyo helaan oo doorashadu ay u dhammaato marka koowaad doorashadii inta badan way soo dhammaatay inta kaleeto oo daarsanna xawli bay ku socotaa inay waqti dhow soo dhammaato baanu rajaynaynaa goobaha ay ka dhammaatay waxa weeye somalilan waxay afartan iyo lixdii kursi oo ay lahayd way soo dhammeeyeen maanta ayay soo gabagabowday sidoo kaleeto baraawe iyagana way soo dhammaatay lix iyo labaatankii goobaha koowaad oo dhan inta badan hawshu ay ka socotaa waana gabagabo goobaha labaadna banaadir baa waxay soo dhammaatay baraawe waxaana ku jira yaalkacyo iyo boosaaso ayaa iyadana la asteeyey oo iyadana asbuucyo asbuucan soo socota inay ka bilaabato rajaynaynaa guud ahaan kuraasta soo baxday boqol iyo lixdan iyo shan weeye waxaa harsan boqol iyo toban kursi oo aan rajaynayno inay iyadana waqti dhow noogu soo dhammaato guddiga doorashooyinka heer federaal iyagoo ilaalinaya habraaca gudanayana shaqooyinkooda waxay horey u joojiyeen saddex kursi oo kale ah boqol iyo konton iyo afar iyo hob boqol iyo saddex iyo hob siddeetan iyo lix laga rabay aqalka hoosena ay dakso usoo dhammaato siday markii horeba konton iyo afartii aqalka sare hore ugu soo dhammaatay halkaasna ay ka dhalato dowlad soomaaliyeed aada baan idiin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaan waxaan rajaynayaa inaad kala socon doontaan baydajka
guud ahaan doorashooyinkii kuraasta gobollada waqooyi ee somalilan ayaa maanta lasoo gabagabeeyey iyadoo taasi ay ka dhigan tahay in saddex meelood laba ka mid ah doorashooyinka soomaaliya ay soo idlaadeen guddiga hirgelinta doorashooyinka ee labada gole ee gobollada waqooyi ee somalilan ayaa maanta soo gabagabeeyey doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya waxaana uu noqonayaa guddigii ugu horreeyey ee doorashada soo gabagabeeyo iyadoo aan la gaarin wakhtigii loo qabtay ee ku asteysneyd shan iyo labaatanka bishan tirada guud ee xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ee ku matalaya somalilan oo ah toddoba iyo konton xubnood ayaa lagu doortay guud ahaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho kuraastii ugu dambaysay oo ilaa iyo saddex kursi ayaa lagu doortay maanta magaalada muqdisho cabdiraxmaan iidaan yunis ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob laba boqol konton iyo sagaal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kaas oo lagu doortay magaalada muqdisho sidoo kale kuraasta
doorashada somalilan dadaal fara badan iyo sacad iyo soo jeed fara badan iyo xalinta khilaafaadka mararka qaar dhacaya beelaha dhexdooda wax fara badan aad kusoo jeeday waan kaaga abaal haynaa waanuna runtii kaaga mahad celinaynaa had iyo jeer waanan xasuusnaan doonaa mudane ra-iisul wasaare waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto munaasabadda inaan si gaar ah ugu mahad celiyo una hambaliyeeyo guddiga doorashooyinka somalilan guddoomiyahooda khadar xariir iyo dhammaan xubnaha guddiga oo dadaal joogto ah sameeyey inay qabsanto doorashadu dhammaatana maanta baaldahabana ka galay inay noqdaan maamulkii ugu horreeyey ee gebagabaya doorashada heer federaal waa ku mahadsan tihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo gebagabada doorashadan ku sugnaa isaga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa mahdi guuleed khadar guddiga doorashooyinka somalilan iyo xubno kale ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu uga mahad celiyey guddiga doorashooyinka siif ee somalilan doorka ay ka qaateen dardargelinta doorashada sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada in ay ka faa'iidaystaan muddada kooban ee afarta maalin ah ee ka hartay guud ahaan muddadii la cayimay in lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka soomaaliya waxaan rabaa halkan inuuga mahad celiyo dhammaan ciidanka gudiska soomaaliyeed ugu horreeya xubnahooda rijaal iyo gudoomiyinka kamiir iyo waxaan si gaar rabaa inuu ugu mahadceliyo taliyaha cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo jildi badan geliyey waxaana sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ciidanka gudiska soomaaliyeed ee howsha ka qayb qaatay iyo akademiyadan gudiska ee sareeye guuso nagaalkaahiye shacabka soomaaliyeedna waxaan leehay maanta waa maalin farxadeed oo guul ah oo noo sheegaysa inay noo soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka ee somalilan waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada hanta dowlad goboleed waxaan leeyahay waktiga u nahaya maanta waa taariikhda waa labaatan iyo kow waxaa noo haray afar cisho saan ballan qaadnay waa inaan afarta cisho ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalna waa samayn karnaa marka kubadda dhinacaynay joogtaa soo dhammeeya sida ugu dhacsanaa badan waajibna saaran waaye waana waajib shacabka soomaaliyeed laga saaran cid looga dambanaayo mas-uuliyaddaasna ma jirto si loo dabagelay sida ugu dhaqsiyaha badan si shacabka soomaaliyeed ay u helaan baarlamaan speaker ama guddoomiye baarlamaan kadibna loo doorto madaxweynihii shacabka soomaaliyeedna arrintaas aad ayay ugu oomin yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin guddiga somaliland ee siid guddiga siid iyo guddiga khilaafaadka aad ayaa u mahadsantihiin afar maalin ayaa ka hartay muddadii loo cayimay in lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka soomaaliya laakiin dad badan ayaa isweydiinaya in lagu soo gabagabayn karo muddada afarta maalin ah iyo doorashooyinka kale ee ka dhiman dowlad goboleedyada dalka abukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
shirweynaha qaran ee gurmadka abaaraha ayaa maanta laga daafuray magaalada muqdisho waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble faadumo cabdiqaadir ayaa ka soo warrantay teendhada
halkan ayaa goor dhaweed lagu soo gabagabeeyey shirweynaha qaran ee gurmadka abaaraha uu daafuray maxamed xuseen rooble ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa ku sugnaa madashan ra-isul wasaare ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada ururada bulshada rayidka daan cabdiko cilmaa udiin haween madaxweyne hore soomaaliya hogaamiyaha xisbiga wadajir iyo mas-uuliyiin kale inta badan waxaa diradda lagu saareeyey abaaraha daran ee ka jira gobolada dalkeena soomaaliya ugu horreyn hadalka waxaa qaatay maxamed xuseen rooble ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya gobolada dalka qaarkood waxaa laga soo wariyey xaalado dhimasho oo ka dhashay haraad iyo nafaqodarri ka dhalatay abaarta dadku waxay bilaabeen in ay ka hayaamaan ay ka guuraan deegaanadoodii iyo tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ay ku soo jabaan magaalooyinka waaweyn taas oo abuuri karta barakac baahsan iyo xaalad bini'aadamnimo oo aad u ballaaran
sidoo kale dhankooda waxaa hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka iyo culimaa udiinka oo dhankooda sheegay inay muhiim tahay in gurmad la sameeya waxaan kaloo ku baaqaynaa waxbarashada ardayda daladaha waxbarashada shaqaalaha dowladda meel walba oo dadku joogaan in la abaabulo
marka kursiga iyo siyaasadda bani aadamka maa dhiiggooda iyo noloshooda horta baa ka horaysee gurmadka koowaad oon dana ka sugaya waxaa weeye inaan gurmano oo aan soo jeedino attentionkeenna xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdijabuur hogaamiyaha xisbiga wadajir oo labadaba ka wada tirsan midowda musharaxiinta ayaa waxa ay sheegeen in abaarta ka jirta gobollada dalka ay tahay mid dhammaan in loo wada gurmado ay mudan tahay si dadkaasi danta yar loo saacido islamarkaana waxay ku baaqeen in halkan oo ah teendadii uu ka furmay shirkaasi laga bilaabo gurmadka loo samaynayo dadkaasi walaalahaygii samafalka biqiimay iyo ganacsatada qaarkood ahaa ayaa haddaata ka dhawaajiyey gurmadku waxaan qabaa maanta waa fursad golahan aan isugu nimaday halkan inuu ka bilowdo maanta waxaan qabaa haddaata walaalkii ka dhawaajiyey dadka soomaalida magaalada muqdishona saddexda milyan ah milyan waa saas haddaan dhahno milyan kale waa saas oo inta intaasoo boqol waa saas intaas hadday soo harto toban doolar isku darto lacag badan waayo
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdii uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti halkaas oo uu uga bilaaban doono socdaalkiisa la xidhiira arrimaha dalka jabuuti waxaana dalkaasi uu kula kulmay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele waryaheena axmed maxamuud dhool ayaa ka soo warramay hargeysa biixi cabdi iyo wafti uu hogaaminayo ayaa saaka safar shaqo uga ambabaxay dalka jabuuti safarkani oo maalmo qaadan doona ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirada arrimaha gudaha warfaafinta iyo ganacsiga markii madaxweynaha iyo waftigiisu ay gaadheen dalka jabuuti waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti siciid nuux xasan wasiirka ganacsiga maxamed warsame geeriye iyo wasiirka warfaafinta ridwaan cabdilaahi bahdoon sidoo kale soo dhoweynta madaxweynaha waxaa qayb ka ahaa safiirka somalilan u fadhiya jabuuti ambasador cabdifataax siciid axmed waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisu qadar nasashaa ku qaateen qolka martida ee ayrboodka intaasi kadibna waxaa loo gelbiyey dhinaca iyo hoteelka ay ka degi doonaan inta ay ku sugan yihiin jabuuti intaasi kadib madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa qasriga madaxtooyada jabuuti kulan kula qaatay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo kulanka labada madaxweyne ayaa lagaga wada hadlay xoojinta xidhiirhka soo jireenka ah ee labada dal oo fududaynta isu socodka ganacsiga ka dhexeeya labada dal labada shacbi ee walaalaha ah axmed maxamuud dool dalsan t v hargeysa
guud ahaan wararkeennii habeennimo ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan faraheena bulshada
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel